laba boqol oo qoys oo inaiskajaran dadaayo dadka danti yar ee saameeyey fatahaada yuroobka diirta ee kugubadi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo rugta ganacsiga iyo warshado koonfur galbeed welibaan qeybiday deeq raashinka oo niskajarta burbariis iyo sokori saliida qeybiinta deeqdan raashinka ee weliba kudhiiday lama goobood oo kiyaala beledkun baydhabo iyadoo ku faa-iideysadeen dadanyare dadkii ku faa-iideysadiyey aanku horeyn welibaa kumahadnagana deeqdun weliba niyondo ayana ah madaga rugta yoona sheegan inay xiliyoon baahanaayeen hakeediya
inti intininsheentii aan ka mahadnagaan alxamdulilah gaajoysnayni siindo ayni midan allah iishay manuurale midabdilare baydhorooga abdad walaamunanasii ilaayanku mahadnare baanayni yoonaybaidburu yoonay sadaadhe ahwaano umudgariibe gaajoysan dhabaata gabta yahan weertem liibaan adduunye iyo aahiro leh yasiinka ogno mahadsantiin bowol-i oonaytoow tuman-i afarta qur-aanka kariinkana seenka salaagni do-ayni ilaahay liibaan adduunye aakhiro allasansay mahasantiin mahasantiin walaagi raashinga hatana nasay dhabaatoytamaana gatiyo hayni dad qariib ahoo mashandhoole masbalaame uurle mase unugle-e yaana ilaahay marshee saddehaaf bariisa oo saddehaaf bur i sokor e iyoonaytow saliidiyo haysan ugu dambeyntii axmed macalin isaaq guddoomiyaga rugto ganacsiga iyo warshado koonfur galbeed waliba uuse tilmaamay ini muhiimeeti in la garabsuro mahaan baahan iyo ahaan dantiyar si bulshada naga taano iska hiran ka rugta ganacsiga ahaanna dadaaladan iyo haanolo midab iyo sii xoojii doonana waxaan alxamdulilah maanta noohay waxaanu soo qabanay ama la soo dhameeyey shaqadii dadka masaakiinta ah raashinka loogu qaybinayay raashinkaas oo markii hore ay keeneen lacagtooda niman ka mid a rugta ganacsiga koonfur galbeed dad ka mid a rugta ganacsiga koonfur galbeed anina waxaan samaynay wixii dadkii ay noo dhibeen iyo waxaan ku darayba inaanu ugu gadno raashin dad masaakiin oo fara badan oo magaalada dhinacyada kala jooga dadkaas oo u baahanaa in raashin loo gado awalla xoogaa waan kala daahnay lacagtaas sababto waxaa weeye markaan qaadidadii baa nagu daahday laakiin hadday noqotay maalintaan dhiibi lahayn alxamdulillah waa loo guulaystay dadkiina waa loo qaybshay laba qaybood baa loo meelooda loo kala qaybshay qayb magaalada barigeeda ah oo u dhow meeshaan kontaroolka kontaroolka laga soo gala magaalada baydhabood iyo qayb kale oo lagu qaybshay dhinaca kale ee magaalada kontaroolkale meel u dhow kale lagu qaybshay labadaas oo calamxaar labadaas bilooda lagu qaybshay alxamdulilah waa noo dhamaaday shaqadaas saaxiibada iyo dadkii hawsha iga wadeen waxaan u sheegayaa hawshaas si fiican inay noogu dhammaatay